والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبلا علينا باب التحية والإمام يخطب baabu xukmi taxiyati bal taxiyada masjidka xukunkeedu wuxuu yahay walxaal alimaam imaamku yakdubu uu khudbaynayo markaa ruuxu hadduu soo galo iyadoo imaamkii khudbaynayo horeynu dee usoo mar ruuxu markuu masjidka soo galay in dee taxiye masjid ay dee tahay la farayaba ee bal waktigan salaada aanay dee hadalka bixitaanka ama dee hadalka imaamka goynaya salaadii cid kale tukan lahayd iyo hadalkiiba waa joojinayaaye salaadii bal taxiyada waxaa arrinteedu ay tahay ruuxu miyuu tukanaya mise ma tukanayo waktiga khudbada ruuxii soo galay masjidka bal taas buu baabkeedii yahay وxadثna abالربيع الزهراني وqتyبة بن سعيد qال xadثna حmاd وهو بن زيد عن عمرو بن ديناr عن جابر بن عبد اللahi qال أنه qاaل سندku waa dad aad u badan o inagu badan oo imaka waxaan ku joogsadaa ma jirto qاaل wuxu uhi جابر بن عبد اللahi بيna وqت النبي نبgu صلى الله عليه وسلم يkخdب u khudbaynayo kale baynana axaadiisa way kusoo noqnoqotaa marar horena kitaabka waan kusoo aragnay baynana waxay yidhahdeen asalkeedu waa lafdigii bayne un oo xarakadii ama fatxadii la ishbaaciyey fatxadii un baa la jiiday ee kolkolna waa tamiim la raaciyo baynama ay noqoto ee maka waa ti unoon haddaba bayna annabiy de markaasna inta badan dee jumla loo idaafeeya iyadoo nebigu salawaat ullaahi wasalaamu aleyh yakhdub uu khudbaynayo yowma aljumucati maalin jumca id waktigaa jaa waxa yimi rajulu nin baa yimi ninka magaciisu inoo dambeeya markaasuu masjidkii soo galay ninkii uu fadhiistay ine rasuulka ilaahay baa khudbadii ku jira faqaala lahu faqaala lahu nabiyu salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa ku yidhi khudbadda dhexdeedii buu la hadlay rasuulka ilaahay oo wuxuu ku yidhi asalayta miyaa tukatay ya fulanu hebelow manaa waa taxiyadii masjidka weeye miyaa tukatay hebelow qaala wuxuu uhi laa may maan tukan qaala rasuulka ilaahay baa wuxu uhi salawaat ullaahi wasalaamu alayh qum kac oo farkac tuko rukuucdu waa dee imaka min tacbiir rujuusi wayraatilkulee tuka weeye wuxuu tukanayaana waa laba ragcadood siday noo dambaysa taxiyatulmasjidna laba ragcadood bay ahayd be haddaba kac oo laba ragcadood tuko taas buuli xadiidka duruq waxoogaa ayuu yeelan doonaa baabkuba waa xadiidkan iyo duruqdiisa un kollayna markaa intaan israacin karnaan israacinna hose horta duruqda kol hadduu dee xadiidkaa keliya iyo xukunkaa keliya inoo yahay xadahna abubakr ibn abi shaybata wayacqub dawraqiyo can ibni culayata can ayuba can camri can jaabiri can الnabiyi salى اllahu alayhi wasalama kama qaala xamaadun xamaad siduu yihi oo dadku horta waa dadkii aynu marar horeba soo aragnay ibnu culayana waa imaamkii ismaaciil ibnu ibrahim in dee culayana waa hooyadii un kollayna waxay iska jirta marka la eego kutubtan ama muctazilo kolkol fiqiga bay noqotaa araashaad ah kolkol nin lahoo in ama dee waanan muctazilada ra's almuctazila ama dee ru'asaa ljahmiya ayaabu ahaa aqwaal dee fiqihna waa ahayo aqwaal shaadana waa leeyahay markaa kutubtay u timaadaa marka qowlkiisaa la sheegayo ibnu culaya ale imaamkan maaha ninkaasi oo dee yaan irtibaas kolley waa dadka ruuxii aan dee xaqiiqadii waxa ogeyn waa ku qaldami karaa marku halkanna ibnu culaye ku arko nin dee imalkaa kalena uu ibnu culaye u arke ninkani waa imaamkii ismaaciil ibnu ibrahim kaasna waa inankiisa weeye inankiisa ibrahim ibnu ismaaciil la yidhaaho kaa shaafici lahaa ibnu culayata dalun jalasa fi baabi dawaal malaakadin walaa masjidkii masjid qaahira ku yaala laga yaaba masjidkii jaamic bn jaamic camr inuu dee malaha albaabatiisa ama albaaba malaha baabu dawaal la odhani mooye de waxaa loo yihi kollay tasmiyada aad uma hayo waxa weya ayuu fa malaa meeshuu fadhiisan jiray haddaba ninkaasi waa ninkan inankiisa weeye maha waa ninka de isagii nin kaleo abubakr ibn asam la yidhaaho ayay israaciyaan oo kolkol aqwaal wada shuduudkaasa leh ayub camarkan ka dambeeyana oo camarkii sanadkaba inoogu sugnaa camr bni dinaru marka wuxuu yihi kama qaala xamaadun matigii inoomuu soo dhigan xamaad suu yihi bal xamaad haddaan dib ugu yar laabano wuxuu xamaad ka warinaya xadiidka camr bnu dinaar waa intaa maantana halkii xamaad waxaa ku jira ayub saktiyani ayaa camr bnu dinaar ka wariya sanadkuna waa kii wuxuu leeyahy lafdiga xadiidku waa kii imika xamaad oo kale un weeye inu kusoo maray ee laftigiisuna waa kan qum farkac ina lafdiga marfuuci qum farkac laakiin sheeku muxuu raaciyey walam yadkur iragcatayni ayuu muu sheegin aragcatayn oo halkan isagu kumuu warin qum farkac ragcatayni kumuu warin xamaadna kumuu warino xamaadna wataan aragno kumay sugnayn waxa arrinta ay tahay waayo way inoo soo socotaa qolooyin kaleo imika xadiidka camar ka warinayo o raacinaya intaasaa jirta waana tii loo jeeday hadalkii uu lahaa kama qaala xamaadun unbay walam yadkur iragcatayni sii adkaynaysaa oo wuxuu yihi sidii xamaado qum farkaco aragcataynta kuwa kale ay yidhaaheen ee xadiidka ku wariyeen isagu intaasun buu ku gaabsaday oo riwaayadii maxamadun bay la mid tahay riwaayada ayub walam yadkur ragcatayna waa taakiid kama qaala xamaadun bay adkayn usii tahay wax kaloo inoo soo kordhay ma jirto waayo xamaadba isba ragcatayn muu odhan bal xadiidku weli waa inoo socda waxadahana qutaybat bnu saciidi waisxaaq bnu ibrahima qala qutaybatu xadaana waqala isxaaq akhbarana sufyaan macnaa labadan sheekh ee muslim ee sheekhyadiisu axaadiisooda badsaday kaba midi sufyaan ibnu cuyeyne ay xadiidka ka wada warinayaan iyaguna saa muslim uga wada wariyey ee siiqadan marka la eego taxamulkoodii dee tilmaamaysa ay ku kala dunaayeen oo midna xadaanaa sufyaan buu yihi midna akhbaranaa sufyaan isxaaqna waa caadadiisii akhbaranaa inuu yidhaah can camrin marka sufyaan ibnu cuyeynena maanta camar imaka ayub baa markii hore camar ka wariyey tii ka horeysay xamaad baa camar ka warinaya maantana waa sufyaan ibnu cuyeyne camar ka warinaya samica anahu samica jaabira bna cabdillaahi yaqulu ninka maqlayna waa camr bn dinaar dakala rajulu nin baa soo galay almasjida masjidkuu soo galay walxaal rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam yaktubu rasuulka ilaahi uu khudbaynayo yowma aljumucati maalin jumca faqaala wuxuu yihi asalayta miyaa tukatay qaala la qaala qum fasalli ragcatayn eeg waatan riwaayadii sufyaan bay ragcatayn ku sugantahay kao labadii ragcadood tuko kollay ashad an ragcatayni gashay daahirka waxaa fasalli ragcatayni laba ragcadood tukan in la idhaah ashu waa cahdiyo dee inay taxiyaday labadaasi macuud u ahaayeen weyo ashu waa cahdiyo un fasalli ragcatayni wa fi riwaayati qutaybata markaa riwaayada isxaaq weeye tani ashayna cahdiyaan ka dhignay ama riwaayada qutayba qaala salli qum salli ragcatayni laba ragcadood tuko weli xadiidku waa inoo socdaa duruqdiisii وxdثnي محمد بن رافع وعبد بن حمyد قال بن رافع xdثna عبدالرزاق قال أخبرنا بن جurayج قال أخبرني عمر بن دينار أنه سمع جابر بن عبداللahi mkn waa nin أفrاad cمر waa halkii un lakiin أصxaabtiisi baa isbedelaysa waa iبن jurayج maanta cabdالملك بن عبدالعزيز بن jurayج ayaa yihi أخبرني عمر بن دينار أنه سمع جابر بن عبداللahi يقول jaء rajul nin baa yimi wlxaal الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam calى lmimbari ywma اljumucati ykdubu khudbad kale may ahayn khudbadii jumcay ahayd rasuulkuna uu khudbeynayay markaa faqaala lahu rasuulki ilaahi baa wuxuu ku yihi ninkii arakacta ragcatayni laba ragcadood miyaa tukatay qaala ninki wuxuu yihi laa may faqaala wuxuu yihi erkac tuko waa labadii ragcadood waa labadaa ragcadood tuko xdثna محamed بن بشhاr qال xdثna محamed وهو بن jaعفr وغundr qال xdثna شhuعبة عan cmri شhuعبة maantana cmr waa halkiisii un waa nin شhanaad markaa raawi شhanaad ama waxa weeya nin شhanaade qاla سمعت جابر بن عبد اللahi أن النبya صلى الله عليه وسلم خضب faqاala maanta waaba lfdi caam oo kii hore ka wada caamsano إda jaءa hadduu yimaado axadukum axadkiin ywma اljumucati maalinta jumcaha walxaal qad kharaja alimaam imaamku soo baxay adigu soo bixitaankiisu kolley kalaamka xataa ma goynayno de waa san oo khudbadiiba uu bilaabay waayo lafti baa inoo soo socda haddii ala idhaaho wاlimaamu yakdubu oo uu soo baxay khudbadiina waa bilaabay weeye inay hadduu soo baxo uno weli markaa waktigii ilaa u de mimbarkii fuulo waktigii ba masalan nahyigu ma gaadhin be lakiin de kol aduu soo baxa arrintiis waxay naamu taxiyana tukanay usaani marka ufuulo oo kollay waa wakti dee goynaysay ba aynu waxyaalo joojinaysay khaasatan waktigu mimbarka fulayaa joogaba waqad kharaja alimaamu faliyusali ha tukado waxba yaan u fadhiisan taxiyadii ha tukado falyusali ragcatayn laba ragcadood ha tukado waxadaثna qutaybat bnu saciidi bal laba riwaayo baa ii dambeeya camr bnu dinaar baa maanta markaa meeshii ka baxaya waa laba riwaayo oo iyaduna jaabirun xadiiskii weeye lakiin maanta asxaabtii jaabir oo laba nin oo kale ah ayaa xadiiskii warinaya markii hore lakiin xadiiskii camar buu ahaa bal in yar wax kale oo kale axaadiisan macnaheedu waa inoo cadiyay macaa laftigan dambeen gaadhiya kuwa inoo dambeeyo waxa axaadiisani ay sariix ku tahay ama riwaayaadkan xadiidkani ay sariix ku yihiin un in ruuxu hadduu masjidka soo galo maalin jumcaha iyadoo imaamkii khudbaynayo taxiyadii masjidka uu tukanayo inuu soo gaabiyo si uu khudbadiina u dhegeysto dee waa wax la farayo inoo dambeeya bal taasba weeye oo dee aan rasuulku u kiciyey ninkan fadhiistay ay karaaho tahay ruuxu inuu fadhiisto isagoon tukan welibana arrinta taasi way inooguba sugan tahay bal kollayna masaladu walow dee marka la eego shaaficiyada agtooda iyo xanaabilada iyo fuqaha almuxadisiin ahl alxadiis markaan eegno dee waa daahirka axaadiisani waxay inoo keenayaan oo waktigaa imaamku khudbeynaya ruuxii soo galay taxiyadii masjidka waa tukanaya kolle aimada kale sida maalikiyada iyo xanafiyada iyabaa taas ayaa waxay ka dhigaan waktigaa inaan salaad la tukanahayn mala masalada waktiyada nahyiguna waa inoo horeeyeenba kalan baa inoo horreeyay salaaddu hadday sabab leedo wakti nahyina meeshii uu joogo maxaa laga yeelayaan soo raajax yeelay in la tukanayo salaaddii sababta lahayd oo kana adiladeedii kaba mid yahay marka xadiisyadana kollay jawaabahay kaga jawaabayeen barhkood baaba yidhi ninkani nin faqiiru ahaayo dadku say u arkaan waa qaawanaayo loogu sadaqaysta ayuu tan u yidhi iyo waxyaalo kale ayay yidhaahdeen lakiin waxyaalahaasoo dhan bal haddii la odhan lahaa in arakacta rakcatayn iyo qumtaas iyo cibaaradan ida jaa axadukum yowma aljumuca iyo cibaarada inoo dambaysa oo iyadna xadiidka laftiga inoo dambeeya ayaa alfaada caama weeye ninkan iyo keyrkiiba way khuseynayaan markaa iyada waana laftigiina nas bay ku yihiin oo ta'wiil ma aqbalayaanoo bal waxaan leenahay ee qawlka meesha halkan sawaabka ah daliil ahaanna raajixi waa in la tukanayo oo labadii ragcadood la tukanayo taasi waa cad arrinta kale dee marka halkaa aynu dee kana ay haleeshiyeenna waa maxay dawaat lasbaab waktiyadii nahyiga ee waktigan yaa noqon waktiyadii nahyiga waa ti aynu hore usoo maray kole dee salaadu sabab leedahay waktigina waktigii salaada la isu diidan yahay in iyadu dee wixii sabab lahaa la tukanayo waxyaalo kaloo taasana oo umuuraha ina tusayana waynu soo maray bal xadiidku waa taas kolley halkan xaafid ibnu xajar malaa dee niqaashka waxyaalihii la yidhi riwaayaadkii iyo dee shan safxo fatxulbari waa shan dhaadheero malaa noqon karta dee dhowr iyo toban safxo markaas suduurtiisan isku dhow dhow iyo kelimaadka yar iyo safxada weyn iyo wax fara badan wey waa niqaash dheer oo laga yaabo inaan dee wixii la yidhi iyo umuuraha meel kale aan lagaba helin siu dee umuurihii oo dhan utatabuc wixii aqwaashii la yidhi iyo mid kasta jawaabteed iyo niqaashkeed bal waxaa la waa dee mufiide lakiin khulaasadii taasba weeyaan oo axaadiisii taasay kuba caddahay in badanoo selafkii kamida qowlkaa hore iyagoo malaa nahyigii raajax yeelay wax ka duwan ha lagaba soo naqliyo taasba arrinta kalena khadiibku haddii uu bal masalan wixii macruufkaha u dadka amrayay memberkiibuu ku taaganya uu khudbaynaya waxba u muuqday aan toosnayn oo ah inuu nahiyo ama shay macruuf oo dadkii uu faro khudbadiisan uu khudbaynaya kama manceyse waa la imanaya waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kulaba yimi ruuxu taxiyatulmasjidka hadduu soo galo ruuxu ama ha iloobo ama jaahil hakaba aadee uu fadhiisto waktiguna uu dhow yahay inaan intaasi tegayne loo kacayo haddii dee la xusuusiyo taxiyadii masjidkana laba tukanayo iyadoo laba fadhiistayo taa aanay kuma tegahaynba khaasatan walow barhkood ay dee ruuxii jaahil waktigaas iyo kaba ja ama waktigiisu dhowya ay kuma qaydaane bal umuurahaasna xadiidka kolley way inooguba sugan yihiin oo bal taa weeye xadiidkana duruqdiisu way noo socotaa oo waxaan u yar dambaysatay wax yaroo kalea doonaya inaan yar raaciyo xagga sanadka ku tacaluqsano bal laakiin khulaasadii xadiidku taa weeye وxadثna qتaybaة بن سعيid qال xadثna lays وxadثna محamed بن رمح qال أخbarana lays عan abi الزubayr عan jaaبiri abi الزubayr kolley in badan waan soo aragnay waanu inagu badnaan doonaa jaabirna waa dadka marka la eego mslim dhexdiisa ama صaحيixa mslim cid jaabir bn cabdillaahi ka warisa ninka ugu badanba weeyo saa daraaddeed xadiiskiisu waynala socon doonaa horena waan ugaba soo waranay khaasatan markuu lays can abi zubayr arrinta ay tahay waxa uu yahay iyadoo abu zubayr tadliis lagu sheegay ama la yihi waaba nin mudalisa abu zubayr markaa maxamed ibnu muslim can jaabirin anahu qaala jaءa sulaykun ilghadafaniyo maanta halkan waxaa inoo timi ninka magaciisii sulayk baa nink ninka la odranayay barhkood ba abu hadiya kaba dhiga ama ibnu hadiyaba barhkoodna ibnu hudba haba yidhaaheen kadafanna waa reer dee kolley aad u mashhuura macruuf ahaayo badnaa oo nisbadiis loo nisbeeyey ninkaasaa yimi yowma aljumacati maalin jumca walxaal rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam qaacidun cala mimbari mimbarkii uu kuba fadhiyo laakiin riwaayaad kale xadiisku waa inuu taagnaayo khudbeynaya baa inooguba sugan bal masala ta faqacada sulaykun sulayk baa fadhiistay qabla an yusaliya intaanu salaadii tukan waa taxiyadii faqaala lahu nabiyu salى اllahu alayhi wasalam rasuulki ilaahi baa wuxuu yihi arakata arakacta ragcatayni laba ragcadood miyaa tukatay qaala la qaala qum farkachumaa labadii ragcadood ee taxiyada tuka buu yihi waa xadiidkii un duruqdiisii dariiqana u dambeeya waayo baabku waa xadiid keliya lakin duruq badan buu sheekhu inoogu soo noqliyo alfaadihiina ay ku kala dunaayeen fawaaid markaa kuwa qaarkood intay koobnaayeen kuwii kale ziyaadaad ay leeyihiin fawaaid aan ku hore inoogu sugnayn ay inooguba sugan tahay وxadثna isحاq بن ibrahim وعaliي بن khshrm kilahma عan عيسى بn yuنuسa qala بن بن khshrm أخbarana عيسى عن الأعmش عan أbي سفyان عan jابir بn عabd اللahi qال أنh qاl xadiiku waa ki une abu سfyاn ayaa maantana jabir kaba warinaya marka waxaan aragnaa xadiidka cmr بن dinar abu زbayr iyo abu sufyaan dalxat bnu naafic baa magaciisa la yidhaha baa xadiidka jaabir marka la eego saxiixa muslim halkan inooga wada wariyey ee qolooyin camarna inta ka warisay way badnaayeenoo waa duruqdii hore in acmash can jaabir bni cabdillaahi qaala anahu qaal jaءa waxa yimi sulaykun ilqadafaniyu ywma ljumcati maalinta maalin jumcuu yimi walxaal rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalama yakdbu fajalasa uu fadhiistay faqaala lahu ya sulayku qum farkac ragcatayni kac oo laba ragcadood tuko watajawaz fiihima tan soo gaabiyo ujeedadu ha dheerayn si khudbadii adee umakansata dhegaysigeeda dee soo gaabi uma qaala wuxu uhi ag taasi isagay ahayd isagaaba dee taawiilkay barhkood awiileen waaba iman karaya ixtimaallo waa la odhan karaa laakiin wax taawiil dhammaantii goynayaa rasuulka ilaahi sheego qaacido guud aho muxuu yidhi ida jaa axadukum waa sulayk iyo kayrkiiba axad idinka idinka midi waa dadka muslimiinta oo hadduu yimaado yowma aljumucati maalinta jumcaha walxaal alimaamu yakdubu imaamku uu khudbaynayo waana tii lays amray in khudbada la dhegaysto lana aamuso falyabal xataa waman masalxasa faqad laqa aynu soo aragnay ee imaka halkan falyarkac ragcatayni laba ragcadood ha tukado walyatajawaz fiihimaa ha soo gaabiyo oo macnaa xaalada ay ahayd laysfaray istimaacu lkhudba kol haddii salaadan la tukaday sababna way leedahay waktiyadii nahyigiyo kalena waa taa aynu soo maro sida dee bacd alcasr iyo bacd almaqribi bacd asubx iyo salaadii taxiyadii waa la tukanaya oo waxa weeyaan dee sabab bay leedaha waktigan ba kol haddii la tukaday kuwii kalena waa laba mid xadiidku waxay la tahay waxaan ugu joog joogsaa ma jiro in yar baan waxoogaa jaabir iyo qolooyinka ruwaadiisan in yaroo de kolley faa'iide ah kolley aydaan dhib yaraan ku helayn idin sheegi wax kalena bal waan raacin oo idinkaan idin dirayo ta hore waxa weya horta jaabir ibnu cabdillahi wuxuu ka mid yahay min almuksiriin na saxaabadii rasuulka kuwii axaadiistoodu ay aad iyo aad u badnayd macnaa toddoba saxaabi bay culimadu inoo sheegeen oo axaadiistoodu kun xadiis ay ka badan tahay macnaa asxaabta kale oo dhami axaadiisii ay wariyeen ay rasuulka ilaahay ka wariyeen salawaat ullahi wasalaamu caleyh ee culimadu bal ay soo naqliyeen yani dee kuwaad markaa maaha in kitaab keliya waxaa jamcinayo ama kutubta badankeedu ay jamcinayaane bal taas waa toddoba saxaabi bay kun xadiis wax ka badan inta kale o dhan asxaabta kun xadiis axaadiistooda way ka yar tahay markaa toddobadaas saxaabi buu jaabir ka mid yahay oo waa kuwa ay yidhaahaan almuksiriin wاlmuksiruuna fi riwaayat اlahar bal markaasu abu hurayra ugu badan yahay markaan labada صaxiix qaadano bal aan eegno inta kale aan iska dhaafna xadiistiisa kun way ka badan tahay haddaan eegno tarjamadiisa uu siyar ku leeyahay wuxuu dahabi yidhaahaa sideed iyo konton xadiis bay isku waafaqeen bukhaari iyo muslim macnaa mutafaq wax mutafaqoo jaabir warinayo waa sideed iyo konton waa marka la eego dahabi mus bukhaarina wuxuu ka dhigaa wixi uu la gaar noqday lix iyo labaatan xadiis oo marka ay noqonayso bukhaari afar iyo siddeetan agtiisa inay tahay xaafid ibnu xajar kolley oo bukhaari de waa la arkaa cid uga khibro badan ay yar tahay ama de ay naadirba tahay cid l taa kulaba siman in yar bu adigu farqi yar baa udhexeeya sagaashan buu gaadhsiiyaa muslimna waa kitaabka ina khuseynaya wuxuu ka dhigaa boqol iyo lix iyo labaatan xadiis inuu jaabir hadda intii sideed iyo kontonkii way dhaartay uu la lahaa oo markaa muslim laba boqol bay ku dhaway boqol iyo lix iyo labaatan uu la gooni yahay oo uu jaabir kaba wariyay waxaana jirta in de axaadiisan san aragno asxaab kala duwan bay raggani leeyihiin oo duruq kala duwan oo badan ayaa xadiiskoodii ay ku intishaareen aad iyo aad bay isugu dhow yihiin muslim iyo bukhaari marka la eego duruqda ay jaabir ay kaga wariyaan waxaan filayaa dee soddonka mid kastaba dariiqdaas dadka wax ka wariya dee ha kala badsnaadeene midhan baa dheeroon lakiin arrin bay ku kala duwan yihin oo markaan bukhaari eegno axaadiisa jaabir oo dee tiradaa gaadhay sagaashameeyahaas ah bukhaari waxaa ugu badan cidda uu ka wariya dariiqiisa camr bnu dinaar waa ninkan aan hayno waxaa soo raaca markaasoo isagii kusoo xigaya oo bal waxa weya cada bn abi rabax waxaa la arkaa lixdameeye inay tahay kana kontomeeye inay noqoto ama konton wax ka yar waxaa markaa bukhaari soo raaca moxamed ibnu munkadir oo isna kontonka wax saasa aan kaba dhinayn waxaa ninka afraada waa dadka badan abu salamata bn cabdiraحman waa jabir bn cabdillahi wixii ka dambeeya waa midh iyo laba iyo dad dee muqiliina lagu tirinaya muslim arinku taa waa ka duwan yahay oo marka muslim la eego axaadiisa jaabir duruqda uu ku wariyo iyadna sodomeeyahaas ah markaanu eegno dadka ka warwarinaya wax ninka ugu badani waa abu zubair boqol iyo sagaashameeye meelood waa gaadhaysa ee intaas uu muslim kaga wariyey can jaabir uu kaba wariyo de mala axaadiis abi zubair ba dee jaabir un bay uba badan tahay wax dariiqa laysiya waxaan ahaynba boqol iyo waxaa markaas isaga soo raaco ninka kusoo xiga a muslim abu sufyaan kan aan haynoo dhowr iyo afartan meelooda dalxat bnu naafic arrinta la yaab kali bukhaari abu zubair de meel keliya kaga wariyo waliba nin keliya u ku laray waa meel keliya ayuu kaga wariyaa nin kaliya ku laray ama nin kale de maqruun uu yahay nin kale uu la socda cada bn abrawax baa la socda abu sufyaanana afar meelood oo dhammaanba dee waynu kuma soo aragnay sari bn abiljacdi iyo abu saalix iyo afar meelood buu kaba wariyay oo laba nin dee cid kale ay la socoto macnaa ab labada nin muslim badsaday axaadiisoodu in bukhaari de waa muqarunnimadaas iyo mutaabac iyo waxyaale mooye wax toos uga wariyo ma aha aad buu u yaryahay muslimna lakin waa kaa kuwa ugu badan wey dariiqa saddexaad ee muslim ee soo raacaya abu sufyaan kan waa cabda bn abi rabax ninkii ugu badsaday muslim ee bukhaariya camr bnu dinaar isagaa ugu dambeeyo martabada afraad ayuu soo gelayaa sodomeeye marka la eego xagga ikhtiyaarka kolkol waa lays odhan karaa abu zubair iyo abu sufyaan labadaba tadriis baa lagu sheegay kalaam baa jira labadaba waxaa bukhaari u yaraysay haddana muslim lakiin qaa'imaday madaxa ay kagaba jiraan bal waxaan leeyahay waa duruqda axaadiisa balsan jaabir oo kale iyo say u kala badan yihiin oo taasi waa yar faa'iido guud oo xagga jaabir ah muksiriinta laga yaaba kuwa kalena inaan muksiriinta un bal aan dee iyadna markay fursooyin aan helo un umuur aan yar sheegno bal culimadu fawaaid ayna khusanayso macnaa duruqda ay jaabir uu muslim kaga wariyeyna inaga abu zubair baa kitaabka u badan abu sufyaanna waa ku xiga bal labaduba waa laba noo siqaa lakiin maqaalaa jira xagga barhkood ama tadliis iyo barhkood ay riwaayadiisa jaabir uu kaba warinayo labada waxaan filaya nuskooyin bay waa kutub ay ka qorteen bay ahaayeen de midkood sufyaan waxaaba la yidhaha malaa may aba sufyaan baan ujeeda waxaan nin waa sidaa kolkol jira oo sulayman ibashkari la odhanayo hore u dhintay oo badkood barhkood baanu ka maqal ba la yidhaha lakin abu zubairna samaac iyo samaac la-aan ba way isugu jirtaa lakin waa nuskooyin dabdisan oo ay dhahaan lays ibnu sacad kole du abi zubair ka warinaya aamin baan kabanaya tadliiskiisii lakin bukhaari aad bay u yartaa ama waxa maqruunka midna waa meel keliya midna waa afar keliya ee labadii nin ee badnaa camri iyo taas waa kuwa midna ka saddexaad noqday kii ugu badnaa bukhaarina waa camr ibnu dinaarkan aan hayno muslimba dee waxoogaa buu kaba wariyo de waa ta aan caawaba hayne lakin waa ka marka la eego kuwa dadka kale waa midhmidh une ta ugu badan oo bal taasi waa arrin aan doonayo inaynu ku yar baraarujiyo xagga jaabir arrinta kale n leeyahay waxa weeye de kollay sanadkii waan ku celceliya ma garan karo cid iga qabatiyo cid ihtimaam u leh bal waxaa jirta cali bni madini imaamkaas raximah llahu tacaala de ahl alcilal ama de nin lamidiba waktigiisii xagga cilmiga cilasha aan u jirin oo bukhaari ana ku idhaaho yidhi bayn manaa shaksi agtii ama nin caalime agtii naftayda ma yaraysanoo ma odhan waxba ma garanaysid calimnu madine agtiisa un mooye ujeedaha isaga agtiisa marka joogo de waxaa la waxba ma tihid ragga kale nina waa raggii badnaayo laba kulmuu leeyahay nina de waxaa leeya may waxbaad agtaada ku sugan lakin isaga agtiisa naftayda ayaa ila yaraanaysa ama aqoontiisa iyo taas ayaa wuxuu yidhahaa xadiidka hiqaadku waa dadkan lagu kalsoon yahay axaadiisoodu lix nin bay ku wareegaan lix nin laba reer basra iyo laba reer kufa iyo laba reer xijaaza lixda wuxuu ka dhigay camr ibnu dinaarkan aan hayno iyo zuhri ibnu shihaab iyo abu isxaaq asabici iyo acmashkan isna kitaabkeena ku badan alacmash iyo yaxya bnu abi kahiir iyo qataadatu ibnu dacama lixdaasu yidhah xadiidkan dadka siqaadii ujeedadu xadiidkan dadkan lagu kalsoonyaye laguma wariyo dawaaweynta inoogu sugan in badan oo kaba mida raggaasu ku wareega bal cibaaro kale uu lahaa isagu de cilmiga waxa xafid alcilma liummati muxamedi sala allahu alayh wasalam de waa sitatu rijaal bu iha cilmigii waxa uxafiday ummadii nebi moxamed lix ninba usoo xafiday buu idhaayo waa khaasatan waktigoodii marka la eego say axaadiisa badankoodu iyagu ugu wareegayaan dadka siqaadaya dee marka axaadiisaas sugan dabadeed markuu lixdaas soo dhaafay ba yidhaha labaiyo toban nin ayuu haddana cilmigii soo gaadhay ama labaiyo toban baa ragga dhaxle cilmigoodii de badankiisii noqdo way korodhay tiradu bal waxaan leeyahay lixdii nin waa idiin magacaabay waxaa idhi laba mid waa yaxya bnu abi kahiir iyo qataadat bnu dicaama waa laba kale isku beled bay ahaayeen abu isxaaq asabici iyo alacmash iyaguna isku beled bay ahaayeen camr ibnu dinar iyo ibnu shihaab azuhri ee beled guud haddaad xijaaz nidhaha way ahaayeen walow dee nina reer maka nina reer madina asalkiisu dee marka damba shaanaha joogjoogaba iyo meele lixdaas buu idhahaa xadiidka hiqaadu bal imanka waxaan leenahay si umuurahan yar tadarub ay noogu noqoto kolleyna dee shaksi shaksi ma lihi haddii si laysu helaba majmuuca majmuuca la noqdo waktina waan siinaya ba lixdaa nin tarjamadoodii markay noqoto ee waa magacoodii nasabkoodii oo kooban dhalashadoodii haddii la helo bal weeyaane laakin waxaa muhima waktiga ay dhinteen waxyaalihii bal matsalan rutbadoodii ama culimadii waxay yidhaaheen iyo ta ugu ahamsan abaqadoodii ujeedadu mataabiciin baa maxay yihiin oo taas oo kale mataabiciin baa taas intaa markay nio bal masalan aan umuuraha tarjamadii kuga soo darno weliba taraba marka dambe in afar majmuuca la noqdo hadhow si aan u yar habayn karno isugu celin karno dee ciddiisan heleysaa waktina waad heleysaanba ta ugu ahamsan bal waxaan leeyahay kitaabkeena si ay diraasa inoogu noqoto waxaan soo bilownay intii xajka dabadii fadaail qur'aan baan kasoo bilownay imikana waxaan markan jumco ka baxno dee ciid iyo isista janais naga xiga waa boqol iyo dhowr iyo toban dhowr iyo labaatan xadiis intaasi wixii soo arooray duruqdan badan mooyaane marka la eega axaadiista dee aan mukararka ahayn bal kitaab fadaail qur'aan ama qur'aan ilaa janais intii udhexaysay aan asaaniidda dib ugu noqon oon bal intoodaas waxa laga yaaba barhkood hadday doonto inay aada ugu yaraato barhna ay kusoo noqnoqoto intaas dhexdooda wixii bal intay kusoo arooreen hadhaw itan iloobe waxa weeyaan waa midhadh sheekyadoodii kaba mid ah sheekyadoodii iyo midhadh talaamidoodii kamid ah camri dinar caawa waxaa laga yaabaaba inaan majmuuco kama hayno talaamidiisii ah aan kama hayno tarjamadu waa kolley taasi waa laga maarmaan bal intaasna isha aan soo marin oo ku noqonaysa nadadii oo kale intay kaga jiraan raggaa lixdaas ah maxay kaga soo arooreen iyo axaadiistii si ciyaamsire iyo namaadij noogu noqoto imika waan koobeynaa bal hadhowna labayo tobankan eegi doonaa labayo tobanka ma sheegaya imika waxaan idhi waa alqur'aan fadaail qur'aan iyo janais intaa udhaxayso un waa de xoogaa boqol iyo dhowr iyo labaatan xadiis wey lakin sida kale ayay u yar tahay marka de duruqdaa yar badnaanaysa bal raggaa lixdaa dee marka aan soo xadidno dadkani maxay yihiin de saxaabo maha ilayna mutaabiciin baa mise waa atbaacu taabiciin sheekyadoodii iyo tanaamidoodii wax kaba mid ah sian riwaayaadkoodan bal halkan say u kala yar badan yihiin kitaabka bal intan ay namudaj bay noqon kartaa intaas wey waxaan leenahay in kolley wakti baan yar siin doonaa aan waxyaalaha yar dhegaysano labaatan mirir ha noqotosa lakin waa sabtan ilaa sabtideeda kaodhe taraajim de ninkii isagu malaa de aada usii ilbaxo imakaa la yidhahaa beri hore umi waxaa la odhan jiray ninka aan wax qorin waxna aqrine imika waktigeedan umigo ninkaan combyuter isticmaali karin baaba umigo noqday ninkii baldeetaas adigu balmilibku kollay inta laakiin aan soo yar eegno waa tarjamadood oo kooban sida barashay noo tahay horta sanadkii waana dadkii axaadiisa u badnaa maha u saxiixayne suunta iyo dawaawinta sunada iyo mulxaqaadkooda way ku badan yihin o de waa kuwa waktigoodii marka la eego dadkii ugu badnaa ayay ahaayeen xadiisay laga warinaya markii dambana dadkaas sii kordhayo de dadkii way sii kordheen bal marka dambana labiya tobankan dee eegi doonaa iyaguna waa dadkii siqaada un baan uga jeednaa magacyadoodii haddaan ku celiyo yaxya ibnu abi kahiir iyo qataadat ibnu dicaama kalley waa isla beled bay ahaayeen walow yaxya markii hore meel ahaa markii dambe halkaa u guuray iyo abu isxaaq asaliici oo isagana ansaar iyo ninka kale oo ah qataadat ibnu dicaama waa isla beled iyaguna labadune reer xijaaz waa ibnu shihaab iyo camr bnu dinar camr bnu dinar bal waxaan leeyahay soo eegoo muhimku intana dee baabkaasu ku jira iyo xadiidka raqamkaasu fulan ku jira waa ta dee kale lagu soo dari doono bal taas weeye insha allahu taala cashirkan inoo socnay insha allah baabu xadiis tacliimi fi lkhudbati wuxuu u baabeysay ama baabun xadiisu tacliimi fi lkhudba waa adigu bayaan xadiisy ama xadiisu tacliimi fi lkhudba waa baritaanka khudbad dhexdeeda wax la isku baro cilmi la isuguba sheego dee khudbadda nafteedii baaba tacliime lakiin ruux khaasa baltaa xadiiskeedii buu baabkeedi yahay xadaثna شhaybان بن فروخ qال xadaثna سlayman بن المغيرة qال xadaثna حmayd بن هiلaal qal wuxuu yihi حmayd بن هiلaal saddexa hore waynu soo wada aragnay حmayd بن هiلaal ba wuxuu yihi qal abu رفاacata abu رفاacة ayaa yihi waa nin صxaabiya waa kana rasuulka ilaahay baan u imi xadiiskuna markaa mslim agtiisa afar un baaba sanadkiisu kaba kooban yahay ninkan kunyadiisa abu رفاacة الcadawi ayuu kuba shuhroobay magaciisa tamim ibn asad waa la yidhi cabdullahi ibn اxaris waa la yidhi waxyaalo kalena waa la yidhi laakiin kunyadiisan ba aada loogu yaqaanaa basre ayuu degay waxaa la yidhaahaa afar iyo afartankii hijrada ayuu afghanistan ama kabul magaaladan la yidhahyo waktiga la furtay malaha taas ayuu waxa weeyaan laguma dilay ayaa la yidhaahaa de bal haddii de ay sugan tahay waayo nin kale abu qatat alcadawi bay barhkood yidhaha ka dhigaan waxa weeyaan taas buu ahaayo waa nin sidaas صaxaabi ah wuxuu yihi صaxaabigaasi intahaytu ilى الnabiyi slى الlahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay ayaan soo gaadhay walxaal huwa yakdub uu khudbaynayo qaala abu rifaaca odhanaya faqultu waxaan yihi ya rasuul الlahi rasuulkii ilaahayow rasuulka ilahay khudbadii buu ku jiraa khudbadda halkani khudbad jumca inay ahayd waa ixtimaal abwaabtii jumcada haddaan ku jirnay waayo kitaabku iyo haddaanu canaawin muslim u samayna haddana waa tartiibsanyo axaadiisii isku meel ahayd ba uu israacinayo waa kitaab waba baabab leh lakin de canaawintun baanu dhigan markaynu egno jumco waxaaba dee yahay sida uu muslim usoo arooriyayna khudba jumco ay tahay walo aan dee sariixayn oo ixtimaal kalena jiro khudbo kalaba inay ahayd bal adigu nin baa yimi oo wuxuu yihi rajulun gariibun ana rajulun gariibun nin gariibaan ahay kaasoo jaa yimi yas'alu xaal uu warsanayo can diinihi diintiisii baanu garanayn laa yadri xaal aanu garanaynba maa diinuhu anaa waxaan gariib baan nin gariibaan ahay waxaan u imi anigoo diintaydii inaan wax ka ogaado doonaya oo dee waxaan ahay ninka aan diintiisuba waxa ay tahay iyo dee aan axkaamteedii iyo cilmigaa diintiisa aan waxba ka garanayn taas baa nimo adugu waana istirdaaf rasuulka ilaahay buu dee habkaa dabacsan de taas oo markaa wax kaga doonayo inuu cilmi u sheego ayuu rasuulka ilaahay su-aashiisii uweydiiyey markaasaa muxuu ihi qaala abu rifaaca yihi faaqbala calaya rasuulka ilahi calaya rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilahi baa xaggaygii usoo jeestay wa taraka khudbatahu khudbadiisii uu waduu dadka wuxuugu sheegayey inuu iska daayo markaa xata intaha ilaya weliba halkii un wax ugamamuu sheegin oo uu soo dhaadhacay ilaa uu soo gaadhay fautiya waxaa loola yimi rasuulka ilaah loo keenay bikursiyin kursi wuxuu leeyahay xasibtu waxaan u malaynayaa qawaa'imahu waa adimadiisan iyo taas lugihiisaasi xadiidan inay xadiid ahaayeen waa dee xasibtu miykhiltun hadday meelo qaarkood ama riwaayadka qaarkood ama kutubta qaarkood baan ujeedaa dhacday waa isla macnown oo waxay ila tahay inay qawaa'imtiisu waa lugihiisani ay xadiidba ahaayeen qaala wuxu uhi faqacada calayhi rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa kursigii ayuu ku fadhiistay rasuulka ilaahay waa si dee dadka kalena ay hadalkiisa u maqlaan isagiina waxba u sheegay una arkaan rasuulka ilaahay shaksigiisa iyo dee suuradiisna u arkaan hadalkiisana dad kale ay u maqlaan ayuu kursigii kuba fadhiistay markaasaa muxuu idhi wajacala wuxuu gudagalay yucallimunii inuu barayo mima wixii callamahu llahu ilaahay baray uu wax iga barayo oo rasuulka ilaahay baa dee waxu sheeg sheegay wixii dee bal markaa ilaahay baray buu waxuga sheegay uma ataa khudbatahu markuu dee qaradkiisii uu dhamaystay xagga tacliimtiisa iyo ninkan si gaara inuu wax ugu sheego ayuu khudbadiisii yimi o faatama waa halkii maxalkii ataa khudbatahu waa khudbadii wa ataa maxala khudbati waa halkii uu kaba khudbeynayey buu yimi rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh faatama waa taam yeelay aakhiraha dhamaadkeedii siibuu intii u harhsanaydna uu kulaba yimi xadiidka horta waxaa inooguba sugan xagga marka la eego ruuxii caalimka waxweydiinta iyo dee usluubka loo weydinaya usluubkan dee sida ludfiga iyo dabeecsanidu ay kuba sugan tahay oo usluuc qallafsan oo adagoo ruuxaba erye aan ahayn oo kale waa seen saa-ilku laba yimi rasuulka ilaahay tawaaduciisii salawaat ullahi wasalaamu aleyh naxariistii ummadiisaba uuna naxariisanayey si ugu tawaaducayo khudbaddii intuu joojiyey ayuu kaba soo dhaadhaco ninkii uba yimiba de waxaana kuba sugan buu leeyahay ruuxii mustaftiga iyo su-aal cid weydiinayay dee uga jawaabi karta in jawaabtiisii loo degdego umuuruna si ay u kala ahamsan yihiin loo kala horreysiiyo khudbadduu rasuulku sii wadu khudbadda dabadeed ninkan u jawaabo iyo isagoo waa ninka aan garanayn umuurtii diin si isaga uga jawaabo waxa ahamsanayd oo dee mudnaanta yeelatay rasuulka ilahi agtii isagoo uu u jawaabo oo markaa bal umuurihiina si ay u kala ahamsan yihiin loo kala horreysiyo waxaan nawowi leeyahay waxaa laga yaabaaba umuur iimaanka ku tacalluqsan iyo qawaaciddiisa inay su-aashiisuba ahayd culimadna waxay isku waafaqsanyihin bu leyahay sharxay ku sugan tahay hadduu ruux yimaado su-aasha uu la socdo ama weydiinayo warsanayo iimaankii iyo sidii islaamka loo soo geli lahaa iyada markaa cala alfawr in loogu jawaabo oo loo bara inay waajib tahay taas baabay culimaduna iskuba waafaqsan yihiinba bal markaasoo waxaa la arkaa dee umuuraha muhimkaa waa ninkaa yimi meel kale kaba yimi umuurtii diintiisa ani garanay taas ba ahayd oo taasi khudbadiisi ugaba horreysay xagga leego marka la eego xaggan khudbadda dee khudba jumca inay ahayd waa muxtamil oo arrinkana waa tacliim iyo kolley waa wixii khudbadaba iyadaba dadka wax loogu sheegayo bay kaba mid ahayd oo hadday dee khudbad jumca inahayd noo sugnaato umuuraha caynkaas inaanay khudbadii goyn ahayn ayaa xadiisku inoo faa'iideynayaa waxa weeyaan barhkood le waxaa ixtimaala inuu rasuulku dib usoo bilaaba iyo inaan waktigu dheeraan iyo dee kolley waa ixtimaal la-un wa markaas meeshana mahne waxaan leenahay de xadiisku daahirkiisa hadday khudba jumca ahayd waayo xadiiska kuma cadda taasi in de umuuraha caynkan iyo tacliimta caynkaasi iyo su-aasha iyo jawaabtaasi khudbadii inaanay dee ku keenahayn goyn ay kala gooyaan ayaa xadiisku inoo faa'iideyn bab ma yuqra' fi salaat ljumucati salaada jumcada wixii la aqriyayey ayuu baabkiisi iyo caddayntii xadaثna cabdالlahi بn mslmة بn qacnabin qal xadaثna sulayman wahuwa bn bilaali can jacfari can abihi can ibn abi raafici qala anahu qaal kolley dadku horeynu usoo wada marnay lakin de ishkaalka jira ninku marka magaciisa oo dhan taqaanay oo magac keliya oo mujarad yimaado magacyadna ay badan yihiin oo in badan oo isku magaci ay jirto kolley kala saarkaa yar adag way ku adkaanaysaa ruuxu inuu kala saaro haddaanu ruux magac fardiye ahayn magacyo la wadaagsaday ay too keliya ku yiban yihin ama kunyooyin la wadaagsaday kolley ruuxa way ku adag tahay haddaan loo sheegine bal waxaan leenahay sulayman ibnu bilaal itaymi waa kan inoo sheego waa nin atbaacu taabiciintii kamidoo siqa ah jacfarkani habeena dhaweydna waan soo haynay wa alu beyti rasuuli llahi salى اllahu alيه wasalam wa jacfar الصadiq jacfar ibn moxamed ibn cali ibn xusein ibn cali ibn abi alib aabihiina waa moxamed albaqir weeye caalimkii macruufka ahaa ee ahlu beytkii kaba mid ahaa moxamed ibn cali ibn xusein markaa taas ibn abi raaficana magaciisuu inoo dambeeyaayo riwaayaadka dambu inooguba imane waa nin cubaydullahi ibn abi raafic la yidhaha abu raaficani waa saxaabi rasuulka ilaahay mawaalidiisii kaba mid ahaa salawaat ullahi wasalaamu aleyh ibn abi raafic lakin cubaydullahi waa nin taabiciy oo siqaa cali bn abi aalibna kaatibkiisi iyo ninkii wuxu qori jirayba waabu ahaa waktigii khilaafadiisii qaala markaa ibn abi raafic ba wuxuu yihi istkl istakhlafa marwano marwan wuxuu khaliifo uu kaba dhigtay nin isaga dee naaib ah aba hurayrata aba hurayra cala madinati madina na waa maxay marwan ibn اlxakam waa nin reer bani umaye oo quraysh ah cuثman ibn cafan radia allahu tacala canhu ardaahuna ilmadeer bay ahaayeenba kolley xayaatadii rasuulka ama hijradii dabadeed bay yidhaahana sanatayn ama taas ayuu dhashay laakiin ru'yo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh u arkay iyo taas wax maqal uu ka maqlay iyada taasi umay sugnaanin oo wax kamuu maqlin dee waxaaba la yidhaahaa dee iyagu markaa aabihii xakam oo kale malaa islaamkiisu aanu fiicnaynba oo markii dambe rasuulka ilaahay madiina uu kaba saaray taasi markaa dee qoysku raacay oo adugu bal markaa rasuulka ilaahay dee muu arag intii ka dambeysana marwan iyo de me waxa weya cusmaan iyo kol waxbaa u qori jiray oo de waaba laba shaqayn jiray marwan ibn اlxakamkan in muslim dikrigan buu ku leeyo riwaayo maha xadiidka imika raggiisa laguma tirinayo rijaasha muslim kuma jiro bukhaari kolley meel waa soo arooriyay xadiidkii dheeraaye maalintii xudaybiye shuruuddii dee xudaybiya siday ku dhacday iyo shuruuddii lakala qortay iyo misr ibnu makrama iyo marwankan ayaa wada warinaya bukhaari saxiixiisa bukhaari riwaayo waa ku leeyahay bal ninkaasi waktigii mucaawiye ayuu madiine waali ka ahaa oo isagaa mucaawiye waktigiisii buu madiine waali kaba ahaa haddaba waktiyadaa uu isagu waaliga ama caamilka uu ahaa mucaawiye ayuu hadduu ka taga madiina wuxuu kaga tegi jiray oo isaga khaliifadiisa noqonayay aba hurayra awqaada qaarkeed markaa tanna waa taa markii dambe mucaawiya dhintay yaziid ibnu mucaawina dhintay kolley dagaalkii jamal waa joogay lakiin markii dambe waxaa filaya inaanu sifiin iyo joogin bal masalan markii uu mucaawiya dhintay yaziidna dhintay muaawiyat mucaawiyihii labaadna kolley de waaba adugu arrintii ayuu isagu waxaa filaya dee ismagacaabay oo dimashq iyo waxyaalaha uu qaalib noqday oo shan iyo lixdankii ama afar iyo lixdanki akhirkiisi ama shan iyo lixdankii isagaaba markaa arrinkii laba wareegayo imika dikrigiisna isna inoo iman doonaan daxaak ibnu qays la yidhahdo markaa meesha joogo mucaawiya de waktigiisii joogay oo isaguna markaa ibnu zubair oo isna soo baxa dee markaa waktiyadaas ibnu zubair waa joogay makayo waa joogay dadka ugu yeedhay markii mucaawiyihii labaadna dhintee de qoladii reer bani umaye markaa ma reer qoyskii mucaawiye adigu meeshii ay ka baxeen ayuu isagu kollay marjurahid meel la yidhaho kula dagaalamo ninkii daxaak ibnu qayska inoo soo socda waa la dilo dabadeed malaa muddo isagoon malaa sanad mu gaadhin ayuu dhintoo de markaasa inankiisa cabdimalik ibnu marwan halkaa kaba qaado de waa kuwii markii dambe iyagu yeeshayba ama dee khilaafadii guudba iyagu la wareegay qoyskiisu bal haddaba taas buu ahaayo waa waktigii mucaawiye abu isagu ma soo gaadhin yaziid ibnu mucaawiye abu hurayre isagu kaga tegi jiray marka kharaja ilaa makata maku u baxay marwan baa maka u baxo abu hurayra markaa dee kol hadduu caamilki markaa waaligii yahay magaalada isagana imaamkii ah oo dadka tukinaya waana masjidka rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh halka dadka ay ku tukanayaan wuxuu yihi markaa ibn abi raafic fasallaa lana abu hurayrata abu hurayra na tukiyey aljumucata salaad jumcuu na tukiyey faqara'a wuxuu akriyay bacda suurati ljumucati suuradan suurat ljumuca dabadeed waa ujeedada ragcaddii hore iyada ku akriyay fi rakcati akhirati fi rakcati alaakhirati ragcaddii labaad ama dambe ida jaءaka almunaafiquuna oo marka abu hurayra maalintaa uu jumcada dadkii tukinayey labadii ragcadood midna suurat ljumuc oo dhan buu wada akriyey midna suurat lmunaafiquun oo dhan buu ku wada akriyay waa tii dambe qaala ibn abi raafic baa wuxuu yihi fada markii ay ka baxeen oo abu hurayra xaggii gurigiisii qabtay buu sii raacay faadaragtu waan gaadhay aba hurayrata aba hurayraan gaadhay xiinansarafa markuu gadoomo xaggii gurigiisa u laabmay faqultu lahu waxaan ku idhi inaka adigu abaa hurayrow qara'ta waxaad akriday bisuuratayni laba suuradood oo kaana caliy bnu abi aalib waa kaatibkiisiiba niranun hiqaam intuu dee ciraaq joogay cali waktigii khilaafadiisii markaasaa laba suuradood oo kaana u ahaa caliy bnu abi aalibin yaqra'u bihima bilkufa jumcada salaada jumcada laba ragca suuradood oo uu akriyi jiray ayaad abaa hurayrow akriday faqaala abu hurayrata abu hurayra wuxu uhi isagoo dee sababtu u akriyay iyo cidduu kaga dayanaya sheegaya dee calimo saas oo dee rasuulka ilaahay buu isna kuba raacaye inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam yaqra'u bihima xaal u akriyaya labadaas suuradood yowma aljumucati maalinta jumcaha oo dee rasuulka ilaahay baan ku dayanaya aan kaga dayday calimo dee isagu buu kaga dayanaya oo isaga rasuulka ilahay baa akriyi jiray ama aan maqlay isagoo akriyaya وxdثna qتayبة بن سعيid وabubكر بن أbي شhaybةa qاaل xdثna xاtم بن إسmاعيل x وxdثna qتayبة qال xdثna عبدالعزيز yعnي الdاrwrdية kiلاahma عن جعفr عن أbيه عن عubaydاللh بن أbي رافع qال أنh qاal snadku kolley dee dadka sheekada mslim iyo cidda ku dhowey waa dadkii horeynu soo maray meeshii waxaa jira un kilaahuma de wuxuu leeyah wa cabdالعaزيز بن محamed الdاrwrdي iyo imaka xaatim ibnu ismaaciilka labada sheekee hore muslim ay ka wada wariyeen labadoodaas baa xadiidka ayay ka wada warinayaan can jacfarin markii horena sulaymaan ibn bilaal baa jacfar kaba wariyey sanadkii hore aynu soo aragnay xadiiska inuuguba bilaabmay imikana labadan baa jacfar ka wada wariyay can abi can cubaydillahi ibn abi raaficin markii hore ibn abi raaficun baabay ahayd waa tan laynoo magacaabo cubaydullahi magaciisu qaala wuxu uhi istakhlafa marwan aba hurayrata bimili xadiiskaynu kala soo baxnay mid laba mida غayr lakin ana fي riwaayati xaatimin xaatim riwaayadiisa waxaa ku sugnayd faqara'a bisuuraةi اljumucati suuraة ljumucu akriyay fi sajdaة اlulaa anaa ragcadda hore weeye wa fi اlaakhirati tii dambana ida jaءaka almunaafiquuna buu akriyay bal marka wa riwaayatu cabdilcazizi mil xadiidi sulayman ibn bilaali ama cabdilcaziz daarawardi riwaayadiisu xadiidkii sulaymaan bay la mid oo isaga laftigiisu wuxuu ahaa faqara'a bacda suurati اljumuca fi rakcati اlaakhirati ida jaءaka almunaafiquun kana waa maxay de waana kolley taasina bacda jumucata hore bay nooguma sugnayde ragcaddii hore oo sajda uu kaba cabirayna jumucu akriyay tii labaadna ida jaءaka almunaafiquuna bal xadiidka waxay noogu sugan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh dee waa san imika abu hurayra inuu akriyi jiray maalinta jumca salaada jumca labadaas suuradood dee maqalkan ay maqleen rasuulka ilah akriyayana taasi maxay tahay salaada jumcada qira'ada waa lala jaaraadsan dee maanta waa muslimiintu ay kuba dhaqmaan oo qiraa'o siriye ama inay hadduu hoos u akriyaya rasuulka ilaahay dee may maqleen saas oo kale inuu dhameeyey in kalena may ogaadeen wa markaa waa la jahri jiray dee waana saan maanta dee guud ahaan ba caalamulislaami ama dadka muslimiintu si guudba ay uguba dhaqmaan iyo dee labadaas suuradood inuu akriyi jiray bal wax kala inoo soo socdo waaba kan xadaثna yaحya بن yaحya وabubakr بن abi shaybata وaisxaaq جamيعا عan jariiri qala yaحya akbarana jariir bal dhammaantood saddexan sheekhe muslim jariir ibn cabdilxamid bay xadiidka ka wada wariyeen midkood buu siiqadiisii inoo soo naqliyey oo akbarana jariir can ibrahim bni mحamed bn اlmuntashir can abihi can xabib bni salimi mawla nucman bni bashir can nucman bni bashiri qaala kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam bal sanadka horta intaynaa xadiidka dhamayn kollay dad baa inagu cusub caawa oo kitaabkiina aan kuba badnayna aada uguba yar kolley waa saddex nin ibrahim bn mحamed iyo abihi mحamed ibn اlmuntashir iyo xabib bn salimba kolley caawa ayaa inoogu horeysa o intii hore kitaabka umaynaan soo marin marka markay ibrahim noqoto waa nin siqa ah taabiciinta raggii ugu dambeeyey weeye waa taabici oo markaa saddex taabici baa xadiidka sanadkiisa wada gelaya taabiciinta dadkii ugu dambeeyey weeye waana siqa nidhi kitaabkana xadiidkan aynu imaka hayno iyo xadiid kitaabulxaj ku iman doona ayuu ku leeyahay wax kale kuma laha aabihii buu xadiidka ka warinaya moxamed ibn muntashir waa taabici ka yar weynun isaga hadduu ahaa taabiciinta kuwii ugu dambeeyey isaguna waa dabaqadii ku xigtay zuhri iyo qataadiya dabaqadoodii waa taabiciintii yaryaraydun ba aabihina laguma tirinaya isaguna waa nin siqa ahun labada xadiid ee idankiisu leeyahay uu wada leeyahay oo isagu ka wariya dariiqiisu ka wariya lakiin xadiid saddexaad oo kitaabu sawma oon inankiisu isaga ka warina kitaabka uu ku leeyo odaygu ama aabuhu saddex xadiid buu leeyo midna soomiye midna xaj midna kan aan hayno inankuna labada ka xajiya kan ayuu leeyahy isagoo aabihii kaba warinaya taasi wey oo labadoodna waa laba siqa ama xabiib ibnu salim horta xadiidkan oo keliyuu kitaabka ku leeyahay wax kale kuma laha xafid bn xajarna isaga wuxuu ka cabira laa ba'sa bihi oo ujeedadu dee siqanimo xaddeed ma gaadhsiiyo de waa ninkaas in kolley in maqbuulyahadina waa ka sarreysaayo dee ba'si kuma sugna ayuu yidhaahaa kolleyna duruqdu duruq kale inoo dambeysaba oo duruq kale inoo dambeyso xadiidku iskaba yeelanayo lakiin waxaan leenahay kolley dee dad kaloo tacaduday oo a'imadii iyo raggii culimada ahaa ama xufaad ahay oo tawsiiqiyo heerkaa dhaafiyo waa siqa yidhi way jiraan ilaa saddex shaksi ama dee mid wax ka badan hayr waaxid min ahli lcilmi oo intaa xaafid isagu gaadhsiiyey kaba sarreysiiyo waa siqa yidhi waa jiraan lakiin waxaan leenahay kitaabkeedna xadiidkan mu kuba leeyahay intaas way ama saxaabiga nucmaan ibnu bashir kolle de waa saxaabiga macruufka mashhuurkaa saxaabadii yaryarayna kaba mid ah aabihina waa saxaabi bashir ibnu sacd qaala wuxuu ihi nucmaan ibnu bashir kolley ashan dee isagii amtaashii gasha annucmaan waa ismi calama ismiga calamkiina sidiisuu macrifo u yahay markaasoo kale al lama geliyo dee muxameduba almuxamedu ma odhanayno iyo magacyadaase waxay iska jirtaa magacyada aclaamta walow sidooda macrifo ayuin kuwii asalkooda hore aanu calam ahayn uu macno kala lahaa iyadoo sifanimadii ay hore u ahaayeen la milicsanayo ashu way raacdaa sida alfadli iyo alxaaris iyo dee kuwaasoo kale calam bay markan dambe noqdeen ashu waa lilamxi sifa tanna waa taasoo kale waa lilamxi sifa oo asalkiisii hore iyo de wuxuu markii hore ahaa taa milicsigeed oo ay macno kaluu lahaa laftigu iyadoo calamnimadee markii dambe calam noqdayna taa milicsigeed bay waa alcabaas oo kale alcabaas iyo alxaaris iyo alfadli oo magacyo calam ah sidooday macrifo u yihiin de ali inay gasho ma yahayne asalkii hore de imika cabas oo kale min alcubusa iyo fadli iyo xarfi iyo waxyaalahay kama yimaadeen asalkoodii hore sifaat ayay ahaayeen marka taa milicsigeed weeye ayay adigu ay markaa u gashaa ashu noocyadan qaala wuxu uhi markaa saxaabigaasi kana rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam yaqra' rasuulka ilaahi wuxua mid aqriya fi lciideyni labada ciidood wa fi ljumucati iyo salaada jumcadaba بصبح اسم ربك الأعلى وهل أتاaka xadيiث الغاaشhiية labadaas suuرadood buu saلاada جuمعada iyo ciidaba aqriyi jiray oo ciidana iyagu ku aqriyi jiray جuمعadana waa aqriyi jiray qaaل wuxuu hi isagaa odhanaya waxaa odhanaya hadee نعmaan وإda اجتaمعa العiidu ciidda iyo والجuمعaةu جuمعadu ciid iyo جuمعة hadday kulanto في يوم waaحidi maalin keliya oo de mala ciiddii inoogu dambeysaba way kulmeen marka jumcadii addi iyo ciidi hadday kulanto yaqra-u bihima labadan suuradood buu aqriyaya aydan fi salaatayn labada salaadood bu isagoo subaxdii markuu ciiddii tukinaya dadka sabix isma rabbika alaclaa iyo hal ataaka xadiis aqriyay ayaa jumcadii dee la maalinta ahaydna labadiin buu ku celinayay oo hadday labadooda kulmaanna labada salaadoodba iyagu aqriyayay bal taasba weeye weli xadiidka duruqdiisa aan iska dhamayno labada xadiis aan isu geysan doonaan وxadثna qتayبة بن سعيد qال xadثna أbو cawاnta عن إbrاhيم بن محمد بن المنتشhر بhdا الاسناaد isناadku sheegayaana waa isناadkii عن xabيب بن sالم عن النعمان بن بشير kawey وxadثna cمر الناqل qال xadثna سفyان بن عyynة عن ضبرة بن سعيد عن عbayd اللh بن عبداللahi qال dbrna waa nin ثقo isaguna محamed iبn muntashiry bay isku dabaqayna ma dabaqadii zuhri iyo xadiidkan iyo xadiid kaleo ciid oon dheeraynba ayuu kitaabkana ku leeyay waa nin iqo ansaara cubaydالlah بn cabd لlah بn cutman oo ninkii fuqahadii madina toddobada ahayd ba kaba mid ah caalimkaa qaala wuxuu yihi cubaydالlah kataba ضaxaak بnu qaysin ضaxaak iبnu qays baa wuxuu soo qoray ilى نucman iبni bashir nucman iبnu bashir buu waraaq u soo qoray yasأalhu xaal uu weydiinayo أya شhayءi qarأa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yowم الجumuعة kadaxaq ibnu qays waa ninkii marka dhaweyd aan soobahaynay oo marka dhaweyd aan lahayn dikrigiisa inooguba iman doono dee nin buu ahaa horta suxbadiisa culimadu way isku khilaafsan yihiin kolleyna dee bacd الhijra un bay dhalashadiisu ahayd ama qabla wafaatihi salى الlahu عalيه wasalam barhkood lix sinood ay idhaahaan صaxaabiyadii macruufkayd oo kitaabkana riwaayaad ku leh faatima bintu qays bay walaala yihiin iyada ka weyneyd lakiin isaga suxbadiisa waa la isku khilaafsan yahay lakiin fatxigii dimashq waa wakti aan dheerayn oo dhowr sinoodna rasuulka ilahi wafaatkiisii waa joogay oo markaa nin roon inu ahayo dee qaangaada ayaa meesha muuqato dimashq fatxigiisii dee mucaawiyana kolley markii dambe taasuu kamid ahayo sifiin iyo waa la joogay xagga mucaawiye ayuu ahaa isaga lakiin markii si aan sheegaya dee yaziidna dhintay ayuu markii hore dadka ugu yeedhay inay ibnu zubayr la mubaayacoodaan isagoo dimashq iyo taa ama meelo u qaalib noqday markii dambe dee barwankan iyabaa kusoo baxay reer bani umayo markii hore baxayba oo malaa doonay inay ibnu zubayrba kuma biiraan ba haddana cidi ay soo celisay malaa qolooyin baa soo celiyey se cubaydullah ibnu ziyaad iyo adigu markaa ninkii baa adigu malaa loo adkeeyey qalbigii o de waa kii markaa isagu deeta isaga marjuraahid meel la yidhaha buu ku weeraray oo deeta adigu ay ku dagaalameen oo isaga markii dambe naftiisaba dadka malaa ugu yeedhaya la yidhaha adila waa nin quraysha daxaak ibnu qays ayaa waxa weeyaan la dilay kolley nucmaan ibnu bashir buu usoo qoray isna waktiyadaas baan filaya in waktiyada dee dhulkaa suuriya lagu dilay nucmaan ibnu bashir ayuu waraaq usoo qoray yasalhu isagoo weydiinaya aya shayin sheegeebu ama shay kee kamiduu qara aqriyay rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam yowma aljumcati maalinta jumcada rasuulkii ilaahay muxuu aqriyay siwa suurat ljumuca suurat ljumuca waxaan ahayn suurat ljumuca iska dah ee maxaa kale uu aqriyi jiray rasuulka ilaahay ama uu aqriyay maalinta jumcada faqaala wuxuu hi nucmaan kana waxaa yaqra' mid aqriya hal ataaka hal ataaka xadiis ama ayuu aqriyay bal kolley baabka axaadiistiisa way noo dhamaatee waxaa inoogu sugan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh maalinta jumcada inuu suurat ljumuca iyo suurat lmunaafiquun aqriyaya xadiidka abu hurayra xadiidkan isaga nucmaanna waxay noogu sugan labada suuradood ee kale inuu aqriyayo sabixisma rabbika alaclى iyo hal ataaka xadiid waxaa kaloo dee inoo dambeeye inooguba sugan inoode iyadna inoo sugan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh maalinta ciidda gaar ahaan inuu qaaf iyo iqtarabat isaaca aqriyayey umuurahoo dhamina waa wada saxiixo ee inay jumco keliya muu tukan ciid keliyana ma tukan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh awqaadda qaarkeed ama waqtiyada qaarkood wuxuu aqriyey jumco iyo munaafiquun sida xadiidka hore inooguma sugan awqaadda qaarkeedna wuxuu aqriyey iyo jumcayaasha qaarkood sabixisma iyo halataaka xadiid xagga ciidda markay noqotona ayaamaha qaarkood labadan suuradood buu aqriyey sabixisma iyo halataaka xadiid ee ciidaha qaarkoodna wuxuu aqriyey qaaf iyo iqtarabat oo marka waa umuuro rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh nooga wada sugan oo dee waxa sunnihiisii dhammaan wada ah laakiin saasun bay karayeen wax beesha jira ma jirto arrintan uu yihi nucmaan ee waidajtamaca alciidu waljumucatu fii yowmi waaxidi yaqra' bihima ayضa fi salaatayn koleyna wayma taabanba waxaabay nooguma sugan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ciid iyo jumco hadday kulmaan inuu wada tukan jiray oo jumcadiina uu tukanayey ciiddiina uu tukanayey ee kol hadduu ciiddii tukado jumcadii aanu daynahayn taasi waa tay noogu sugan de kolleyna waxaan filayaa mucdama ahlilcilmi ama caamata ahlilcilmi waa qowlkooda in dee waxa weeya labadoodii la wada tukanayo waxaa jirta lakin ibnu cabas iyo ibnu zubair iyo ayaa dee iyagoo waliba lafdiga asuna inayin kaba cabiray ibnu zubair baa waktigiisii intuu jumcadii mala subaxdii dadkii ciiddii tukayey ayaanu sooba bixinba markii mabuu soo bixin ilaa u casr malaa wayo dee duhur wuxuu kaba yeelay ibnu cabas mar la weydiiyena waa sunihii buu yihi oo kale bal taas oo dee si waxay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh arrintu iyaduna ay kaba dhacday bal waxaan leenahay un kolley dee taasi dadkii waxaa iyadu jirto asxaab sunan bacdigood inoo wariyeen rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh inay noogaba wariyeen iyadoo ay labadaasi ay kulmeen oo maalin ciideed dee ay jumcana noqotay inuu rasuulka ilaahay ku yidhi de waxa weeyaan dadkii khaasatan saynu soo marnay jumcada meel dheer baa laga iman jiro cawaalidii madiinaa laga iman jiray ruuxu masaafo maylalaha kilo ayuu soo soconaya in kasoo qaado de bikadisin ku dhawaa maxyable dee kasoo lugeeyo halkaa kasoo socday ciiddii soo tukado haddana gurigii ku noqonaya haddana jumco si usoo gaadhaa ugu soo noqdaa meel kale laguma tukan jirin inuu yihi dee ninkii isagu doonaya waxa weeye ha iskaba hadho anagu jumcada waan tukanaynaaba bal markaa waxaan leenahay khaasatan dadkii dee meelo yar durugsan kaba imanayay jumcadii kaba imanayay hadday markaa iskaba daayaan oy duhur tukadaan oo ciiddu markaa iyo jumca ay kulanto kolley ruksadu way jirtaa cusmaan ibnu cafaanna waa si uu yeeli jiro qolooyinkaasi u fasixi jiray ohan jira haddaa doo insaan iskaba jooga dee iyagoo subaxdii yimi in badanna soo socday in badanna sii soconaya haddana way adkaydba waa ufasixi jiray ee waanay jiraan dee culimada saas ibnu zubair iyo ibnu cabas i la arka dee cid kaba dambaysay oo le dee waa lagu kaaftoomi karaa ta hore ee bal si xadiidka ta inoogu sugan labadoodii in la wada tukanayo weye bal de lakin cid ruksad heli karta waa jirtaa baan leeyahay bab ma yuqra' fi ywm ljumucati wixii maalinta jumcada la aqriyayey ayuu baabkiisi yahay imaka taasi waxay salaadii jumcada imaka maaha salaadii jumcada salaadii jumcada waynu soo marnay waa maalinta khaasatan subaxeeda weye salaada subax ee maalintaas weye xadaثna abubakr بn abi shaybata qal xadaثna cabdة بn sulayman an sufyana عن مخول بن الراشhid عن مسلم البطين عن سعيد بن جuبير عن بن عabاس bal snadka koley kuma sii joogjoogsanayno dee in badani waa dadkii aan naqaane sufyaankuna waa sufyaan thawri weeye sufyaan ibnu saciid mukhawal ibnu rashid waa nin siqo ah kolley siqaara taabicin ama taabiciinta kuwii ugu yaryaraao la wakti buu ahaa waa la mucaasarooday lakin isaga cidtacaad saxaabadii kamida oo arkay culimadu inoomay soo naqlin oo atbaacu taabiciinta buu kuwoodii ugu waaweynaa noqonaya walow kuwaasna haddii mucaasaro la eega isku wakti ahaayeen waa nin siqo ah barkood baa tashayucu linisbeeye lakiin kol hadduu dee xadiidkiisii dabdinayo saadiqa lahja yahay oo uu nin siqaasiisa u yahay xadiidkuna wax dee madhabkaa xoogeynaya aanu ahayn iyada taasi ma aha wax ruuxii riwaayadiisi lagu dacniyo ma noqonaysa waliba tay ka cabireen waa loo nisbeeyin bay kaba cabireen kitaabka lakin xadiidkan buu ku leeyahay xagga dabdigana mukhawal sida muxamed oo kale ku dabdiyeen way jiraan qolooyin mikhwal kaba dhigay magaciisa mikhwal ibnu rashid ee mukhawal waa magacan dee inoona yaala ay horeysiiyaana ama muslim ibnu cimran albadin waxa weeye kolle waa dabaqadiisa un waa dabaqadiisa oo kuwa saqaar taabicin la mucaasarooday dee badina malaha waa sifo u laha wa kii caloosha weyna bay noqonaysaa lakin waxa weya min siqaah waxaan filaya in hore isaga muslimka soo aragne ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana wuxuu aha yaqra' mid akriya fi salaati alfajri ywma aljumucati maalinta jumca aliflamim tanzil asajdatu macnaha suuradaas u akriyayay kolley waa xikaayo laftigeedii laga xikaayoonayo oo dee yaqra' fi salaati lfajri ywma aljumucati haddaan laftiga eegeyno dee damadani may timaadeen lakin aliflamim tanziil marka damadani waa ti xikaayada si ay qur'aanka kuba ahayd lagaba xikaayoonayo asajdatuna way ii taalaa waxaana la yidhaha kitaabka nusqooyinkiisa iyadoo dabdi qalan tahay asajdata iyo asajdati iyo asajdatu intaba ku dabdiye kolleyna waa malaha dee haddii asajdatu la yidhahda mubtada iskaba qadarana wahiya sajdatu haddii asajdata la yidhahna ficil acni sajdata haddii dee asajdati la yidhahna waa aliflamin tanzil marka laega laftiga xikaayu noqday ee markan iyada haddaan raacino dee jaritaan bay ahaan layd wahal ataa calى اlinsani xiinu min adahri manaa labadaas suuradood ayuu maalinta jumcaha rasuulka ilaahay akriyayay me waxa weeyaan ayuu akriyi jiray waana nabiya salى اllahu alayه wasalam kana yaqra' wuxuu akriyayay fi salaati اljumucati suurat اljumucati wاlmunaafiqiina waa ti imakaan kaba soo baxnay oo nucmaan iyo ay nooba wariyey m xadiidkii hore abi hureyre ibnu cabaas imaka halkan inoo warinayo qeybta hore maxay tahay salaada subax ee maalinta jumcaha wuxuu akriyayay labadaas suuradood riwaayadka qaarkoodna ee laftiga kaana iyabaaba yimo walow aanay sariix ku ahayn mudaawamo haddana inuu taa badsan jiray keenaya welina xadiidku waa inoo socdaa waxadaثana ibnu numayrin qala xadaثana abi xa waxadaثana abu quraybin qala xadaثana wakiicun kilaahuma can sufyaana sufyaan waataynu soo aragnay imakata waa sufyaan thawri baan idhi kolleyna malaa horena daabid waan usoo sheegnay wakiic iyo amsaashi raggaa waaweyn markay ilaaqaan isaga de ninkay ilaaqaan waa sufyaan thawri bihada isnaadi milo isnaadkuna waa intii sufyaan ka dambeysay xadiiskuna waa kii hore mid laba mid ah waxadaثana mحamed iبn bashaarin qala xadaana waki xadaana mحamed iبn jacfarin qala xadaana shucbato can mukhawarin bihada isnaadi milahu fi salaatayni kiltayma labada salaadoodba waa hadday tahay dee subaxdii iyo hadday tahay jumcadiiba kama qaala sufyaan si sufyaan ba yidhi ayuba shucbana uu wariyo mukhawal uga wariyey xadaثnي زhayr بن xrb qal xadaثna wkiع عan سfyاn عan sعd بn ibrahim عan cabdالرحman rج عan abi hurayraةa عan النabiyi slى الlه عalيه وasلم anahu kana wuxuu yihi anahu rasuulka ilaahi kana wuxua yaqra' fi اfjri ywma اljumucati alflamim tanzil whal ataa labadaasuu aqriyi jiray labada ragcadood xadaثnي abu الظahiri qal xadaثna بn whbi عan ibrahima bni sعdi عan abihi abi sعd بn ibrahim عن العرج عبدالرحمن بن هرمس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية تلبان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فاللبدا سورة waxaana culimadu yidhaahaanba kolley xikmadan dee kuma sugan ee rasuulka ilaahay labadaba uu aqriyayay labada suuradoodba waxaa ku sugan horta nebi aadam ama ibnu aadamka abuurkiisa iyo taas de arrinkaasi waa kuba sugan yahi oo bal taas khalqigii aadamku ama ibnu aadamku uba dhacayo ama aadam abuurkiisiya si u dhacay khaasatan suurat tanzil iyo waxaa kaloo ku sugan labadaba qiyaamo iyo ka hadalkeed khalqiga nebi aadamna saynu soo marnayna jumcuu dhacay qiyaamadna jumcay dhacaysaa marka waa nooc tadkiir iyo wacdin oo isxusuusintaa hore la iskuba xusuusinayo iyo waxa soo socday qiyaamo ee iyadna dhaci doonta maalin jumcaah iyadna la iskuba baraarujinayo si isticdaad iyo taas loogu diyaar garoobo bal waxaa culimadaas saasay yidhahaan xikmadda akrinteeda kuma sugan labada suuradoodba umuurahaasay kulansadeen oy dubniseen taas baa looba akriyaya arrinkuna inay taasi mustaxab tahay iyada way nooguma sugan tahay culimada qaarkood sida imaam malik iyo iyo iyagoo aayadan sujuudee kuma sugan iyo sajdo loo qastay iyo ayay barhkood malaa karaha iyo inaanay sunaab ahayn kaba cabireen lakin wuxuu kaba cabiraya وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من برق عن أبي هريرة وابن عباس حاdيثa صحيiحة صريحة ayaa de iyagii xujadooda goyneysa ay noqonayaan kuwa maxjuujuun kuma noqonayaan aan de kuwa xuj aan xujo haysan oo xujadoodii iyo wiii bal mثala ama korkooda loo xujeyso waxaana ay tahay dee aayad ama suurad sajadi ay kuma sugan tahay akrinteeda salaad dhexdeed la akriyana iyada taasna dee markaas karaaho oo kuma sugan ma jirto ruux u akriyi karaa bacd alculamaa ba hadday dee sujuudun aad sujuudid u akriyayo ayay kolkol barhkood ay wax kaba keenaan haddii dee dadku aani garanay ama iltibaas ugaba imanayana barhkood ba iyagu taas oo khaasatan dee waa markay madhabtu sida dee maalikiya oo koruntaa qabin oo iyagu waxa weeye malaa umuuraha baa laga yaabaa in inkaari iyo waxyaala yimaadaan oo imaamkii weynaa ee ibnu carabi falay ibn ibnulcarabi baan ujeedaa walaa labay ku kala soocaan midna ashay raaciyeen ibnulcarabi ninkan dee axkaamu lqur'aanka yeele sharaxa tirmidiya taxfatlaxwad iyo bukhaari iyo muwada'a sharaxiisa yeele caalimka macruufka ah iyo ninkan dee suufiga ah daye ibnu carabi ah isaga marka ay yidhaahaan asxaaba waxdat lwujuud iyo kuwaasba ama ra'sigoodiiba ahaa ama madaxdoodii ahaa labadood ay tan ku kala farqiyaan isaga wuxuu yidhaha kitaabkiisu kusoo naqliya waana kolkol dee umuurooyin dhibaatooyin waxyaala yimaada wuxuu leeyahay waktiyada suura maalikiyadan qabin kol haddii saynu soo marray mufasal lasoo gaadho inay sujuudiba kusugan tahay najmi iyo idasamashaqat iyo qra iyo markaasa dee rasuulka ilahina waxaa kaba sugan idasamashaqat inuu aqriyay oo uu sujuuday hore inuuba soo maray sidii abu hurayra lahaaba markaasa wuxuu sheegay beri mar uu imaam ahaa ayaa wuxuu leeyay suuraddaan iska dhawri jiray maxaan isaga dhawrayaa de haddaan suuraddii akriyoon sujuudi waayo rasuulka ilahi sunadiisi khilaafaya wakaa kuma sujuuday haddaan sujuuda dad kale ay ka ammaan helahayd waa dadka aan ku kacaya dee marka la imanayo iyagii marka wuxuu yihi de waxay noqotay haddii aan akriyana oon sujuudi waayana inay dee aan sunadii khilaafi haddii kalena dhibtaas waayo madhabkii baan qabin oo dee andalusna way ahayd oo kale e wuxuu leeyahy markan anoo keligay tukanayo un mooyaane de waxay noqoto dee taasna kolkol ay dhici kartaan leeyahay haddii dee wixii uu arrinku sunno weeye uu tashwish adag iyo waxyaalayaa dhibi kaba imanayso ama salaad siriya iyadoo ah oo dadkiina aanay isba maqlahayn la garan waaye waxyaalo de waa umuuro dee ictibaar iska yeelan kara lakin de waxa weeyaan un wixii kale de kol hadduu sunna usugnaado rasuulka ilahi xadiiskiisi yahay cibro ma laha ciddii kale khilaaftay qowlkooda kol hadii wax ay ku caaridaan oo xujo kale iyo daliil kaleo meesha ka hor imanaya aanu jirin taas wey bab salaati bacda ljumucati wallahu subxana watacala ala alam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk